arintan oo shaksiga isqarxinaya horta waa joyceska ama tabaha kala duwan oy kusoo weerarsagaan midka ugu muhiimsan waa midka baabuurta iyo ciidamada isla socda oo ay haddii u suuragelayso ay jeclaan lahaayeen inay fuliyaan mararkay ku adkaato marka tacticska bedelkeeda midka labaada ugu muhiimsan qof isqarxinaya waaye maadaama uu dhaawac ahaan ugu dhowaanayo uu dad tiro ah uu halkii marba layn karo marka arintan shabaab in ay u wareegsanayaan macadka hiraal waxay uu saadaaliyey sanadkii laba kun iyo labaatankii bilaawgiisii warbixinadii dhacdooyinka aan kusoo gudbin jirnay oo aan aragnay markii culays laga saaray arintii oo magaalada baabuurta soo gelinteeda ugu weyneyd doqoymihii maraykanka iyo buundooyinkii afgooyey ilaa janaale isku xirayay oo ay dowladdu dib u qabsatay intaas markay dhacday ayay arintaani u wareegeen waana hadda tagtiiga ugu badan uguna muhiimsan hadda ay haystaan waana arrimo dowladdu iyo hay-adaha amniguba inay ku baraarugaan sidii looga hortegi lahaa ama ha noqoto wacyiga dadka iyo sida ay uga feejignaan lahaayeen ama qaabka sirdoonka iyo maaragtay siguurita ahaan looga hortegi lahaa
ma kula tahay marka dowladda soomaaliya ciidamadeedu inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan qarxiyada dadka isqarxinaya siiba goobaha dadku ay ku badan yihiin iyo meelaha dowladda ay maamushaba awooddaas maanta ma muuqataad isleedahay
nasiib daro hadda dee dowladdii marka horeba iyadoo awoodaheedu iska yarayeen waxaa xilligan doorashooyinka la galay oo dadku iyo dowladdii ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin khilaafyo siyaasadeed oo iyada iyo mucaaradkii aad maarata kalsooni darada hoosgeeyey ayaa sii weeqaya fursadaha horta looga hortegi karo xilligan kala guurka oo doorashada lagu jiro laakiin haddii ay dowladdu usoo jeesato de waa waxyaabo oo dabcan shabaab oo sidaan u xoogan oo dhulkii magaalada ku hareersanayo o dhan haysta shaksi soo qarxinaya dabcan lama joojin karo laakiin waxaa la samayn karaa tabo ka hortag ah oo ay ugu horeyso sidaan hore u sheegay arrinta wacyiga dadka goobaha dadka isugu keena goobaha laysu yimaado dadka laisleeyahay way beegsan karaan ayagu goob walbo laysugu yimaado ma beegsadaan meelaha ay ku tuhmayaan inay maaragtay saraakiil dowladda madax dowladda iyo dadku inay isku milmaan mararkaasoo kaleeto in shacab badan ku dhintaan marka meelahaas ay suuragal tahay oo dowladda saraakiisheeda iyo madaxdeeda inay tagtagaan ay tahay in markaas feejignaanta la badiyo ganacsatada maaragtay laga wacyigeliyo ama lagu tababaro qaabka ay howlahooda uga feejignaanayaan iyo kadib dee xirfadihii ay hay-aduhu ay qaban jireen ama booliis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqoto oo ah in isha iyo dhegta la badiyo markii aad fiiriso qaraxyadan waxay soomaaliya kusoo badanayaan ama si gaara magaalada muqdisho xilli doorasho la isku diyaarinaayo oo aad la socoto dhowaan in dalka uu doorasho geli doono dad fara badan baa isku imaan kara arrimihii doorashada laga sheekayn karaa bal waxaad ka warantaa halista muuqanaysa oo qaraxyadan ay samayn karaan inta ay la eg tahay
waa taan leeyahay arrinta kale guurka de waa wax iska caadi ah qalbiga dadku bini aadanka badanaa ma qaybsamo doorashadu waa maaragtay maskaxda dadka iyo hamigii iyo o dhan inay qaadato kuwii dowladda ka tirsanaa oo laftirkoodu hadda musharaxiina madaxweynihii dalka waa musharax taliyihii nabad sugidda waa musharaxaas ayuu wuxuu u yahay maaragtay cambaign manager marka laba maskax ma yeelan karo fahad yaasiin in uu uga shaqeeyo inuu cambaign madaxweyne iyo maaragtay amnigii isku keeno marka waxaa qurxanaan lahayd in dee uu mid go-aansado ama kambeynkii uu qaato qof markaas maaragtay dadka nabadgelyadooda iyo meeshaasi ka bilaabataa marka in dowladdu dad aanan hawsha doorashada ku jirin loo xil saaro inay amniga guud ka shaqeeyaan labo guddigii doorashada waxaa ku jiri jiray qeyb amni ah waa jiraan magac ahaan hadda laakiin aniga intaan hadda fahamsanahay aad waxaanan guddi aad u effective ah maaha shirar uun guudoo sida structurally maaragtay goobaha doorashada ka dhacaysa loo ilaalinayo keliya ayay ku mashquulsan yihiin laakiin doorashooyinkii horeto waxyaabaha la samayn jiray labaiyo tobankii iyo lix iyo tobankiiba waxyaabaha dowladdu markaas xoogga ay saari jirtay waxay ahayd amniga guud in dadku ay dareen nabad ah dareemaan oo aysan suuragal ahaanin in ay dadku cabsi iyo maaragtay goobta soo aadideedii iyo ka noqoshadeedii intaba marka arrimahaas waxaa iyana iga muuqataa inaanan inta aan kolley anigu ogahay inaysan prioritiska oo hadda doorashada amnigeeda aanan xoog la saarayn ugu dambeyntii marka si arrimahan xal loogu helo oo soomaaliduna ay doorashooyinka si caadiya u aadaan waxaad iga warantaa xalka guud sidee u aragtaa iyadoo weliba deegaanada qaar culaysyo amni waayadii ugu dambeeyay sida galmudug oo kale laga soo sheegay waxay ila eg tahay tabarteenna markaan fiiriyey oo amniga iyo xataa farsamo arrinta labada goobood oo laba degma la leeyahay waxaan is leeyahay waa faduul aan anagu doonanayno kartidii iyo uma jeedo magaalooyin fara badan oo caasimadaha aan ahayn inta aan caasimadaha ahayn waxaa ka muuqda khalkhal mid walba waa tusaalaan usoo qaadan karaa for example boosaaso waa magaalo dhacdooyinka amniga ay aada ugu fara badan yihin waa meesha ugu badan oo dhacdo amni ay ka dhacdo puntland gaalkac iyo qeybta koonfureed waa dee hadda waaba meesha hadda shabaab ay isku fidin rabaan oo wasil iyo hadda ay ku dhadhawaanayaan beledweyne waatan hadda maanta dagaal gudahooda ka socdo baraawe waa meel isolated ah oo geed go-an ah garbahareyna de waa midii de doorashada badankeedba dib u dhigaysay oo maaragtay dooda doorashada xudunteeda ahayd marka shantaas magaalo sabab hadda oo tabartiina lama hayo mana muuqato inay kasoo reynayaan marka waxaan qabaa in hal degmo lagu ekeeyo halkaas degmana dee arrimihii hadda horor uga soo hadalinayo xagga amniga oo kii eriyada la ilaalinayay iyo kii guudba aada looga shaqeeyo